بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده wuxuu yidhi imaamku baabu wuxuu baab u yahay maa jaa-a wixii ku yimi min ataqliidi adkaynta la adkaynayo fii man cabada allaha cidda ilaahay caabudaysa cidda ilaahay caabuday ee cinda qabri rajulin saalixin qof wanaagsan qabrigiisa agtiisa ilaahay ku caabuday fa kayfa waxaad ka warantaa idaa cabadahu hadduu caabudo oo kaa qabriga ku jira laftiisa uu baryo oo wax weydiisto oo uu caabudo ka waran arrinkuu siduu noqonaya wuxuu yidhi fi saxiixi saxiixa waxaa kusoo waxaa ku sugnaaday can caaishata caaisha xaal laga warinayo ana umma salamata umu salama dakarat waxay sheegtay lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bay waxay u sheegtay kaniisatan kaniisad waa meel ay kiristaanku ku cibaadaystaan kaniisadaasoo ra-adhaa ay kusoo aragtay biardi lxabasha dhulkii xabashida ee ay u hijroodeen iyo wamaa fiiha min asuwari iyo waxaa kaniisadaa ku dhex sugnaa oo suurada ah maalan wax la suuradeeyey oo suuradda inta loo sameeyey la caabudayo faqaala nebigu wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas idaa maata fiihim arajulu saalixu hadduu dhinto dhexdooda qofka waxaweye wanaagsan ama ninka wanaagsan hadduu dhinto aw alcabdu saalixu ama addoonka wanaagsan hadduu dhinto banow calaa qabrihi masjidan qabrigiisa waxay ka dul binaynayaan oo ka dul dhisayaan masaajid wa sawaruu fiihi tilka suwara waxaanay waxa weeye sawirayaan oo suurada u samaynayaan fiihi masaajka dhexdiisa tilka suwara suuradaha ulaaika shiraaru lkhalqi cinda allah ulaaiki waa loo dabdiyey la khitaabaya nebigu sala allahu alayh wasalam umu salama ulaaikii kuwaagaasi aada ka warramaysaa shiraaru lkhalqi cinda allah waa kuwa ugu sharka badan ilaahay wuxuu abuurtay ilaahay agtiisa waa kuwa ugu sharka badan wuxuu yidhi sheikhu fa haa-ulaa'i kuwaasi jamacuu waxay kulansadeen bayna alfitnatayni labadii fitno ka bedelo fitnati alqubuur fitnada qubuurta iyo wa fitnati tamaahiil iyo fitnada tamaahiisha iyo sawirada iyo asnaamta iyo waxaa la samsamaynayo labadaa fitna ay kulansadeen wuxuu yihi sheikhu walahumaa bukhaariya muslim ayuu u sugnaaday canhaa umu salama xaal ay ka warinayaan qaalat waxay tidhi lamaa nuzila markii lagu soo degay birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay markii lagu soo degay waa waqti lixtidaar ee geeridu waxa weeye nebiga kusoo degaysay tafiqa nebigu wuxuu gudagalay tafaqa iyo tafiqa labadaba loo dabdiyey bifatxi ilfaa'i wa bikasriha waalkasru afsaxu bay yidhaahdeen shurax tafiqa wuxuu nebigu gudagalay yadraxu inuu ku tuurayo khamiisatan maro maradaasoo lahu isaga u sugnaatay calaa wajhihi wejigiisa inuu ku tuurayo nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu gudagala faida qtama markay nebigu neeftu qabato faida qtama bihaa markay neeftu ku qabato ila maruu wejiga iska saaree markay neeftu qabato kashafahaa waa iska faydayey maradii oo saasuu isaga qaadayay nebigu sala allahu calayh wasalam faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi waalxaal huwa kadalika sidaa uu ku sugan yahay wuxuu nabigu yidhi lacnat اllahi calى اlyahuudi wالnasaara nacdasha ilaahay yuhuudda iyo kiristaanka korkooda ha fuusho naxariista ilahay halka dheeray maxay sameeyeen ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida waxay ka samaysteen qabriyadii nebiyadooda ayay masaajida ka dhigteen oo ay masaajid ka dul dhiseen yuxadiru nebigu wuxuu ka digayaa bay tiri caayishi maa sanacuu waxay sameeyeen marka canhaada caaisha weeye aynir umu salama walahumaa canha qaalat canhaadu waxa weeye waa caaisha caaisha waxay tihi yuxadiru maa sanacuu wuxuu nebigu sala allahu calayh wasalam ka digayaa waxay sameeyeen ayuu nebigu ka digayaa ummaddiisuna inay sameeyaan ayuu nebigu ka digayaa sala allahu calayh wasalam waxay tihi walowlaa daalika haddaanay taasi jirteen digitaankaa uu nebigu ka digay ubriza qabruhu qabrigiisa nebiga waa la muujin lahaa hayra hase yeeshee annahu khushiya waxa laga baqay an yutakhada masjidan in laga dhigto masaajid qabriga nebiga sala allahu calayh wasalam akhrajaahu xadiiska bukhaariya muslim baa soo saaray walimuslimin imaamu muslim ayuu u sugnaaday can jundubin jundub bni cabdillaah qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay baan maqlay qabla an yamuuta bikhamsin ka hor intaanu dhimanin shan maalmood walxaal huwa yaquulu uu odhanayo innii abra'u ila allahi anigu waxaan ilaahay beri uga ahay an yakuuna lii minkum khaliilun inuu ii sugnaaday mid idinka idinka mid khaliil inuu ii noqdo khaliilku waxa weeye wa aclaa maraatib almaxaba bimacnaa midaan aada u jecelahay khulladu waa martabada ugu sarraysa jacaylka marka mid idinka idinka mida inaad khaliil ka samaysto ilahay baan beri ugahay buu nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam waayo fa ina allaha ilaahay baa qad itakhadanii khaliilan aniga khaliil iga dhigtay ilaahay baa aniga khaliil iga dhigtay miduu aada u jecel yahay sidaas daraaddeed anigu idinka mid idinka mid a khaliil ka dhigan maayo kama itakhada ibraahiima khaliilan siduu nebi ibraahimba khaliil uga dhigtay ayuu ana ilaahay khaliil iga dhigtay walow kuntu haddaan ahaan lahaa mutakhidan mid ka yeelanaya min ummatii ummadayda khaliilan midaan aada u jecelahay latakhadtu abaabakrin khaliilan abaabakr maan khaliil ka dhigan lahaa abubakr ayaan ka dhigan lahaa laakiin ka dhigan maayo wey macnuhu waayo ilaahay baa aniga khaliil iga dhigtay alaa hooyaay waina man kaana qablakum ciddii idinka horraysay kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna kuwa ka samaysta qubuura ambiyaa'ihim qubuurta iyo qabriyada nebiyadooda waxay ka samaysan jireen masaajida meelo lagu tukado alaa falaa tattakhiduu lqubuura masaajida alaa xarfu istiftaax tambiih ayay faa'iideynaysaa waa baraarugaay war baraarugaay weeye alaa hooyaay falaa tattakhiduu lqubuura masaajida qubuurta masaajid ha ka samaysanin fa innii anhaakum can dalik anigu waan idinka reebaya arrinkaa waa nahyi ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam faqad nahaa canhu fii aakhiri xayaatihi wuxuu yidhi sheikhu faqad nahaa nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam waa xaaraantinimeeyey canhu arrinkaa in qubuuraha masaajid laga dul dhisto nebigu waa reebay fii aakhiri xayaatihi noloshiisa waxa weeye gebagabadeedii markuu nebigu sii dhimanayey aakhir xayaatihi waxyaabihii nebigu xaaraantinimeeyey ee uu nahiyey bay ka mid tahay uma inahu lacana kadib intaa waxaa raacaa inahu lacana nebigu wuxuu nacdalay oo naxariista ka fogeeyey wahuwa fi siyaaqi isagoo waxa weeye ku sugan xaaladii waxa weeye ixtidaarka fi siyaaq siyaaqii isagoo ku sugan iyo waxa weeye waktigii uu nebigu geerida kusoo xaadiraysay ayuu nebigu wuxuu nacdalay man facalahu cidda sidaa samaysa lacnat اllahi cala alyahuudi wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid wاsalaatu cindahaa salaada agteeda lagu tukadaana ee qabriga agtiisa lagu tukadaana min dalika waxay ka mid tahay taas oo kale oo marka la leeyahay qubuuraha masaajid ah ka duldhiganina ha u fahmin in la diidayo uun masaajid in la bineeyo oo dhisme la taago oo qabrigii masaajid laga dul dhiso macnaha waxaa soo gudagelayaa xataa in lagu ag tukado leanno meel kastooo lagu tukado maxaa la yidhahdaa masjid baa la yidhahdaa sida xadiiska uu sheekhu inoo keeni doono idan haddaanan masaajidba ka dul dhiisin qabrigii ee aad salaadii sijaayadda ag dhigato qabrigii oo aad iskaga tukato waxa weeye waxay noqonaysaa inaad qabrigaa masaajid ka dul dhisatay nacdashanna way waxa weeye meesha way taallaa iyo waxaweye nahyiga nebigu reebay sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu yihi sheikhu macnahaasuu inoo sheegayaae wasalaatu cindahaa salaada lagu tukado qabriga agtiisa min dalika waxay ka mid tahay taa lasoo sheegay wain lam yubna yaanba la dhisin masjidun masaajidba yaan la dhisin haddii qabrigii lagu ag tukado waxay ka dhigan tahay in masaajid laga samaystay wahuwa macnaa qowliha waxaana uu yahay macnaha hadalkii caaisha tiri khushiya waxa laga baqay an yutakada masjidan masaajid in laga samaysto faina asaxaabata saxaabadu lam yakunuu may ahayn liyabnuu kuwa dhisa xawla qabrihi nebiga sala allahu calayhi wasalam qabrigiisa hareerihiisa kamay dhisaynin masjidan masaajid kamay dhisaynin saxaabadu inay ku tukadaan baa dhici karaysay haddaan laga nahyinin wakullu mawdicin mawdic kasta oo qusida asalaatu fiihi salaada loola qastiyaa faqad itukida masjidan waxaa laga yeeshay mawdica masaajid baa laga yeeshay bal kullu mowdicin mowdic kasta oo yusallaa fiihi lagu tukadaa yusamaa masjidan waxaa la yidhahdaa masaajid baa la yidhahdaa kama qaala sala allahu calayhi wasalam siduu nebiguba yidhi jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa arlada oo dhan waxaa laga yeelay meel lagu tukado ayaa laga yeelay iyo wax lagu tahaaro qaato ayaa arladii laga yeelay meelaha laga soo reebreebay mooyaane wuxuu yidhi imaamku weli axmeda imaamu axmed buu u sugnaaday bisanadin jayidin sanad waxa weeye wanaagsan can ibni mascuudin radia allahu canhu cabdillaahi bni mascuud xaal laga soo warinayo marfuucan xaalu marfuucu yahay cabdilaahi marfuucan xaalu yahay oo nebiga loo rafcinayo ina min shiraari nnaasi dadka waxa weeye kuwa ugu sharka badan waxaa ka mid ah man tudrikuhum asaacatu kuwa ay saacaddu gaadhayso saacadda qiyaame ay soo haleelayso wahum axyaa-un iyagoo nool saacadda qiyaame kuway u dhacaysaa waa min shiraari innaas kuwa dadka ugu sharka badan bay ka mid yihin waxaa kaloo ka mida kuwa dadka ugu sharka badan leh iyo waladiina kuwii yatakhiduuna alqubuura qubuuraha ka samaysanaya masaajida masaajid ka samaysanaya rawahu abu xaatim fii saxiixihi xadiiskan abu xaatim baa kusoo wariyey saxiixiisa wuxuu sheekhu baabkan kaga warramayaa sheikhu limaam maxamed bin cabdilwahaab raxmat ullaahi calayhi baabkani wuxuu baab u yahay buu yidhi adkeynta la adkeynayo cidda waxa weeye ilaahay ku caabudaysa qabri qof saalix uu ku jiro agtiisa fakayfa idaa cabadahu bal waxad ka waranta haduu caabudo laba arrin bay kala yihiin haddii qofka qabriga ku jira ama saalix ahaada ama iyuu saalix ahaanine hadduu caabudo maxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa fahadaa shirku waa shirki iyo gaalnimo haddii aanu isaga caabudin ilaahay buu caabudayaa laakiin sijaayadii buu ag dhigtay ama agtiisuu ku ducaysanayaa taasi shirki noqon mayso ee waa wasiilatun ila shirki bay culimmadu yidhaahdeen labada arrin ee unba baabka sheikhu inoo saaray midna waa shirki midna waa wasiilatun ila shirki shirki teebaa ah fa kayfa idaa cabadahu waa hadduu caabudo ka qabriga ku jira hadduu caabudo waa shirki haddii aanu ka qabriga ku jirin caabudin ee uu agtiisa ku cibaadaystana waxay noqonaysaa wasiilatun ila shirki wixii wado noqonaya shirkiga wasiila waa maxay waa wado wixii waddo u noqonaya shirki shirki buu waddo u yahay qofkii waddada hayaa aakhirka muxuu gaadhayaa dee meeshaan waddadan uu maraya meeshay geenaysa buu tegaya illa waa kan ku soconayeen waxa weeye ahlucilmigu waxay ka qaacid ahaan yidhaahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid waddooyinku waxay leeyihiin waxa weeye maqsadka aad ku socoto xukunka uu leeyahay idan mar haddii uu shirkigu xaaraan yahay wasiiladanna xaaraan bay noqonaysaa in waxa weeye qabriga cibaado lala soo doontaa ama duca ha noqoto ama salaad ha noqoto ama qayrkeed ha noqote waa xaaraanoo mid bannaan maaha maadaama wasiilatun ilaa shirki tahay axaadiis dhowra buu sheekhu keenay oo ay ka mid tahay waxa weeyaan umu salama waxay ka mid tahay aswaajtii nebiga sala allahu calayhi wasalam wa min ummahaati lmu'miniin hooyooyinkii mu'miniintay ka mid tahay markii hore waxaa qabi jiray abu salama saxaabigii la odhan jiray faadilka ahaa ayaa qabi jiray markuu abu salama ka dhintay buu nebigu guursaday sala allahu calayhi wasalam marka waxay ka warramaysaa waagii hore ee ay xabasho u hijirootay saxaabada qaar waa kuwii u hijirooday intaan loo soo hijiroon madiina waa tii xabasho loo hijirooday umu salama oo ninkeedu la socdo markay xabasho u hijroodeen waxyaabahay kusoo aragtay bay nebiga uga warramaysaa sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu tilmaamayaa waxa weeye quburaha in masaajid laga dul dhistaa inay tahay waxa weye xaaraan ayuu nebigu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam waa nacdalay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo naxariista ilaahay buu ka dheereeyey yuhuud iyo kiristaanka sababka ku nacdalayna waa maxay afcaashay sameeyeen waxaa ka mid ah qubuurtii nebiyadooda ayay masaajida ka samaysteen marka nebigu wuxuu ka digayaa waxa ay sameeyeen ummaddiisuu uga digayaa inay ummadiisuna sidaasoo kale yeelaan buu nebigu ka digayaa sala allahu calayhi wasalam sida ay caaisha tilmaamayso xadiiska u dambeeyana maxal shaahidku waa inta dambe alaa waina man kana qablakum kanuu yatakhiduuna qubuura anbiyaahi masaajidan alaa falaa tattakhiduuha falaa tattakhiduu lqubuura masaajida macnuhu waa sidaas khullada waynu sheegnay uu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam anigu mid ummadayda ka mida khaliil ka dhigan maayo ilahay baa khaliil laga dhigtay ilaahay subxaanahu watacaala nebiyada wuu jecel yahay nebiyada oo dhan ilahay uu jeceliyey muminiinta uu jeceliyey saalixiinta uu jeceliyey saabiriinta uu jeceliyey wallahu yuxibu lmuxsiniin wallahu yuxibu saabiriin wallahu yuxibu lmuttaqiin laakiin khullada waa xubbi iyo jacayl gaara waa jacaylka meeshii u sarraysay waxaa helay laba nebi oo qura cid kaleba may helin laa muumin baan helin walaa nebi kaleaan helin marka hore nebiyada oo dhan ilahay uu jeceliyey iyo muminiintaba lakiin darajada waxaa gaadhay laba nebi oo keliya waa nebi ibraahim calayhi salaam qaala allahu tacaala waittakhada allahu ibraahiima khaliila iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xadiiskan baa u daliila ilaahay siduu nebi ibraahim khaliil uga dhigtay ayuu ana khaliil iga dhigtay buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam iyo anuu beri baan ka ahay ilahay waxaan ugu beri noqonayaa inaan idinka mid idinka mid ah khaliil ka dhigto nebigu inuu ka dhigto uu diiday laakiin saxaabada qaar ka mid waxay odhan jireen awsaanii khaliilii khaliilkaygabaa wuxuu ii dardaarmay kada wa kada wa kada sida abu hurayra oo kale abu hurayra oo kale wuxuu yidhi awsaanii khaliilii khaliilkaygaa wuxuu ii dardaarmay maxaa lagaga jawaabaya dee nebigu wuxuu isagu beri ka yahay inuu isagu ka samaysto soo maaha laakiin in inaguna anagu waa khaliilkayga waxba inoo diidi maayaan abu hurayrana waa sida uu sameeyey qubuuraha in masaajida laga dhigto waynu sheegnay macnaha sheekuna waa caddeeyey waxaa la mida in lagu ag tukado tukashada lagu ag tukadaabaa tilmaamaysaba in masaajid laga dhigtay fawaaidka laga qaadanayo baabka uu sheekhu ka qaatay waxaa ka mid ah athaalithatu buu yihi alcibratu fii mubaalaqatihi sala allahu calayhi wasalam cibrada iyo taxgelinta ku-xeeldheeraanshahu nebigu ku xeeldheerday fii dalika arrinka kayf bayna lahm hada أwlا ثuma qabla mwtihi bhamsi qala ma qaal ثuma lama kana fi الsiyaaqi lam yktafi bima taqadam bimacnaa nebigu salى اllahu عalيه waslm arrinkaa qubuuraha in masaajid laga dul samaysto aad buu ugu mubaalaqooday salى اllahu عalيyه waslm markii hore wuu caddeeyey أwala deetana kadib shan casho geeridiisii shan casho ka hor ayuu haddana nebigu salى اllahu عalيه waslm uu haddana arrinkii sheegay haddana markii geeridii kusoo xaadiraysay nebigu sala allahu calayh wasalam ismuu odhanin horada uu sheegtay iska daayey tawkiid uu sii tawkiidinayo ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam haddana sheegay xaaladii xaalada nebigu sakaraad abuu ku sugnaa sakaraad ayuu nebigu ku sugnaa sala allahu calayhi wasalam waxaa ku tilmaamaysa nebiga inuu sakaraad ku waxa weeye daran ku sugnaa dee waa kan waxa weeye marna marada wejiga iska saaraya marna nebigu sala la alay sl markuu neef qabatoobo maradii wejiga ka qaadaya marna nabadu marada wejiga saaraya markay neeftu qabatana maradii buu nebigu iska qaadayay sala allahu alay slm isagoo xaaladaa ku sugan daran sakaraadka daran nebiga u hayay sala allahu calayh wasalam ayuu haddana shirkigaa nebigu ka digayay sala allahu calayh wasalam alxaadiyata cashara buu yihi sheikhu dikruhu dikruhu fii khudbatihi waa sheegitaankiisii nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam fii khudbatihi khudbadiisii qabla mowtihi bikhamsin waxa weeye intaanu dhimanin shan casho ka hor alradd ayuu sheegay radin la radinayo cala aطaa'ifatayni labadii kooxood allatayni labada kooxoodoo humaa asharu ahli اlbidaci ahlubidaca kuwa ugu sharka badan ah ahlubidaca kuwa ugu sharka badani waa labada kooxood buu yihi sheikhu waa labadee wuu soo wadaaye bal akhrajahum bal kaba soo guuray akhrajahum bacdu ahli اlcilmi culimmada qaarkood waxay kaba saareen labada kooxood min aintayni wasabciina firqa labiyo toddobaatanka firqo ee ummaddani u kala baxaysay ka saareenba labadaa firqo wahum alraafidatu waljahmiyatu alraafidatu waljahmiya waa labadaa firqo wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam wasataftariqu hadihi اlumma ila intayni wasabciina firqa ummaddan waxay u kala baxaysaa labiyo toddobaatan firqo ayay u kala baxaysaa saddexiyo todobaatan firqo soo ma ahayn saddexiyo todobaatan firqo saddexiyo toddobaatanka firqee ummaddan ugu kala baxayso waa ummat lijaaba ummat dacwa maaha ummadda labaa loo qaybiya ummat dacwa iyo ummat lijaaba ummat dacwa maxaa looga jeedaa waa ummaddii nebiga loo soo diray gaal iyo muslin iyo wuxuuduba dee ummad baa laysku yidhahdaa waa ummatu dacwa ummatulijaabana waxaa la yidhaahdaa waa ummaddii nebiga aqbashay waa muslimiinta cidda uu nebigu leeyay sala allahu calayhi wasalam saddexiyo toddobaatan firqay u qaybsamayaana waa muslimiinta saas daraaddeed firaqa waxa weeye saddexiyo todobaatanka firqadood ee muslimiinta ah ee waxa weye qaybsamay culimmada qaar way ka saareen buu yidhi labada firqo aljahmiyatu waalraafidatu macnuhu wuxuu noqonayaa labadaas waa gaalo ummatulijaabada qaybsantay ka mid maaha iyagu waa gaalo weeye wa bisababi raafidati raafidada sababteeda ayaa xadaa shirku uu ku soo dariyey shirkigu iyo wa cibaadat lqubuuri qubuuraha in la caabuda wahum awalu man banaa calayha almasaajid waana ciddii ugu horreysay ee waxa weeye qubuuraha ka dul dhista masaajido ummaddeennan ciddii ugu horreysay ee qubuuraha masaajida ka dul samaysata waa raafidada sababtoodana shirkiguba kusoo dariyey iyo cibaadat alqubuur saasay ku noqdeen sharu sharu ahli lbidac culimada qaarna ay kuba gaalaysiiyeenba raafidadu waa gaalo muslimiin maaha masaaisha laga qaadanayo waxaa kale oo ka mid a aلثaaliثaةa caشhaرa masalada saddexiyo tobnaad maa ukrima bihi min alkhulati oo waxaa lagu karaameeyey nebiga salى اllahu عalayh wasalam ee lagu sharfay oo khullo ah ilahay inuu khaliil ka dhigtay nebiga salى اllahu عalayh wasalam masalada afariyo tobnaad aلtasriixu biأnaha أclى min almaxaba caddayn la caddaynayo khuladu inay tahay martabada ugu saraysa maxabada iyo jacaylka masalada shan iyo tobnaad atasriixu biana asidiiqa afdal الصaxaaba abu bakr radia allahu tacaala canhu inuu yahay saxaabada ka ugu fadli badan xaguu ka qaatay wuxuu ka qaatay haddaan ka dhigan lahaa ummadayda mid ka mida khaliil waxaan ka dhigan lahaa abu bakr buu nebigu yihi sala اllahu alay slm marka abu bakr waa afdal الصaxaabati waa saxaabada ka ugu fadliga badan bal waxaa la isku waafaqsan yahay afdal اlumami bacda اnebiyiin ummadaha ilaahay soo saaray oo dhan marka laysu wada geeyo marka nebiyada laga reebo abubakar baa ugu fadli badan arrinkaasna waa qowlan waaxida ilahay subxana wa tala wuxu yhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummaddeena umadaha ugu fadli badan soo ma mar dee ummaddeena ummadaha ugu fadli badan tahay dee abubakarna ummaddeena ugu fadli badan yihi idan halkaa waxa ka soo baxday ummadaha oo dhan abubakar baa ugu fadli badan oo calanka u sida marka nebiyada laga yimaado wuxuu yidhi sheekhu baabu maa jaa ana alguluwa fii qubuuri الصaalixiin yusayiruhaa awhaana tucbadu min duuni اllaah wuxuu baabu yahay ana man maa jaa wuxuu ku yimi ana alguluwa guluwiga lagu sameeyo ama talaxtagga lagu sameeyo fii qubuuri الصaalixiina dadka saalixiinta qabriyadooda yusayiruhaa inuu ka yeelayo awhaanan awthaan iyo kuwa la caabudayo asnaam uu ka yeelayo asnaamtaasoo tucbadu min duuni illaah ilaahay sokodii la caabudo dadka saalixiintaa qubuurtooda in lagu talax tagaa qofkii in la aaso oo cidda lagu rogo ayaa da sharciga ee in qabrigii la sallaxo oo la qurxiyo oo la hagaajiyo oo layr laga dul sursuro oo waxa weeye la nuuradeeyo oo kadaba kada sida imika dhacda qabrigii in laga yeelaa quluwi lagu sameeyo qabrigii dadka saalixiintaa ku jireen waxay ka yeelaysaa sanam la caabuday ayuu baabyahay ayuu u baab yahay sanamkaasoo ilahay sukadii la caabudayo rawaa malikun malik wuxuu kusoo wariyey fi lmuwaطa'i kitaabkiisa muwaطa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbadu allahuma ilaahay ow laa tajcal ha ka yeelin qabrii qabrigayga wahanan sanam sanamkaasoo yucbadu la caabudo marka qabrigii inuu noqon karo sanam la caabuday ayuu nebigu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam talaxtaga lagu talaxtagay sababtiisa ishtadda ha darnaato qadabu llaahi cadhada ilaahay uu u cadhoonayo calaa qowmin qolo qoladaasoo itakhada qubuura ambiyaaihim masaajida ka samaystay qubuurtii nebiyadooda masaajida ka dhigtay ishtadda inaad u laqbayso calaa siiqati adducaa iyo inaad u laqbayso calaa siiqati alkhabar labada waa ku bannaanta haddaad u laqbayso calaa siiqati ducaa oo sida nimka ku laqbaynaye waxaad odhanaysaa ishtadda ha darnaato ilaahay ow ha darnaato qadabu llahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiya'ihi masaajida haddii aad u laqbayso calaa siiqati alkhabarna waxay noqonaysaa ishtadda waa darnaaday qadabu llaahi cadhadii ilaahay baa darnaatay calaa qowmin oo ilaahay uu cadhooday qolo qoladaasoo itakhada qubuura anbiyaaihi masaajid walibni jariirin ibnu jariir buu u sugnaaday bisanadihi sanadkiisa xaaluu ku warinayo can sufyaana can mansuurin can mujaahidin afara'aytum allaata waalcuzaa mujaahid markuu fasiriyay aayadan afara'aytum allaata waalcuzaa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa laatadu laata wuxuu ahaa yalud mid waxa weeye burburiya lahum iyaga ayuu wuxuu u burburin jiray asawiiqa saloolka saloolka intuu u burburiyo dadka xujaajta ah ee xajka ku socda ayaa intuu saloolka u burburiyo ayuu xoogaa saliidana ugu daraya ayaa uu mukhasiis ugu hagaajinayay cuntuu noqonaya markaa dadkii gaajoonayay ile ma jiraan diyaaradahan iyo imka waxaan la raacaya qofka doonaya inuu soo xaja hade waa la weynaya diyaarada waxaa ka dhignaa qofka awr fuula ee awrkiisa waxa weeye xajka ku aadiyay wixii la mid marka dadka markay soo gaajoodeen ee soo haraadeen ninkan bay soo marayaanoo jidka fadhiya ninkaasi markaa waxbuu isugu qooshayaa saloolkaasi uu burburinayaa uu subagee saliidii wuxuu ugu dardarayaa xogaa subaga ayuu ugu iidaamayaa subag markuu ugu iidaamo ayay markaa cunayaan dabadeetana way ku xoogaysanayeen way ku waxa weeye xoogaa xoog bay ku helayeen ilahay baa u barakeynayay subxaana wa tacaala famaata waa dhintay ninkii facakafuu calaa qabrihi markaasi qabrigiisi da ictikaafay oo ninkan nin barakaysan baabu ahaa bay yidhahdeen waa kaas cuntaduna siiyo anaga ku xoogaysanayna ee tamarta tamarta ka helayna deetana qabrigiisay dul dawaafeen allaatu sanamkaasi asalkiisu nin wanaagsan buu kasoo jeeday qabrigiibaa un la dul ictikaafay qabrigii baa lagu talax tegey qabrigii baa wax lagu dulsan sameeyey la nuurnuuradeeyey qabrigii hadhowta loo xusu bedelay sanam loo bixiyey allaata loo bixiyey wakada qaala abuljawza abuljawza sidaasoo kale uu yidhi can ibni cabaasin ibni cabaas xaal uu ka warinayo kaana wuxuu ahaa yaludtu sawiiqa mid waxa weeye u cajiima oo u burburiya saloolka lilxaaji xaajiga waxa weeye qofka soo xajaya wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdillahi ibni cabaas waxay ka soo wariyeen ahlu sunanku radia allaahu canhumaa isagii aabihiiba alla raalli ha ka noqday qaala inuu yidhi lacana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay wuxuu nacdalay naxariista ka dheereeyey zaa'iraati alqubuur kuwa dumarka ah ee qubuuraha soo ziyaarta iyo wlmutakhidiina calayha almasaajida iyo kuwa ka samaysanaya qubuuraha dushooda almasaajida masaajid ka samaysanaya iyo wasuraja iyo laydhadh qubuurihiibay laydhadh iyo iftiin loo samaynaya laambadaa laga dul shidayaaba rawaahu ahlu sunan waxaa soo wariyey ahlu sunanka xadiiskana soo wariyey qadarka dambe ee ah wasuraja surajka qadarkaa mooyaane inta kale xadiisku waa haabit oo culimo qaar ba taxsiiniyey lakiin qadarka dambe isagu ma sugnaa wasuraja qadarkaasu ma sugnayn inta kale xadiisku waa sugan yahi qadarka laftiisuna dee dilo kale u leeyahay oo in waxa weeyaan qubuuraha laydh laga dul shido oo laydh loo sameeyo oo la sirsiraabo waxa weeya waa min albidaci almunkara sida culimadu sheegeen wax la samayn jiray ma aha idaacat lmaal baa ku sugan waxa weeye waddadii shirkiga meesha waxa weeye loo loo sii marayay baa ku sugan umuur umuuro fara badan baa ku jira saas daraaddeed in waxa weeye leyr laga dul shijido lafteeda qubuuraha wax iyadana bannaan ma aha baabkana wuxuu sheeku kaga warramay talaxtaga lagu talaxtegayo qabriga qof saalixi ku jiro inuu ka yeelayo waxa weeye sanam la caabuday ilaahay sukadii la caabuday inuu ka yeelayo deetana ayaa adiladii buu keenay nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka ducaystay ilahay oo qabrigayga ka yeelin sanam la caabudo ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu weliba habaaray cidda waxa weeye qubuuraha ka dhiganaysa masaajidu ayuu nebigu habaaray waxaa kaloo uu inoo sheegay lacna rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zaa'iraat lqubuur qubuuraha in lasoo booqdaa waa sharci waana sunnatun mustaxaba haddii loo soo booqanayo saddex arrimood raggaynu ka warramayna dumarka ma ah raggu inay qubuuraha soo booqdaan waa mustaxab waa sunna saddex arrimood daraaddeed haddii loo soo booqanayo waa midda koobaada imtihaalan liamri nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxa weeye arrinkii nebiga amarkii nebiga in la qaadanayo nebigu wuxuu yihi fazuuruuha soo booqda qubuuraha kuntu naahitukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuha imtihaalan liamri nabiyi sala allahu calayh wasalam arrinka labaadee loo soo booqanaya waxay tahay aakhira in lagu xasuusto tadakur fi laakhira aakhira lagu xasuusanaya qubuuraha wax loo soo booqdaa in aakhira lagu soo xasuusto qofku marka qalbigiisu qalalo ee qur-aankuba uu qoyn waayo ee waxa weeye qalbigiisii qalbi qalayl uu dareemo waxyaabaha qalbiga lagu lagu lagu lagu qooyo waxaa ka mid a qubuuraha in lasoo booqdo la raaco janaasada arrinka saddexaad ee qubuuraha loo soo booqon karaa waxa weeye in loo soo duceeyo nebigu intuu qubuuraha soo booqdo ayuu u ducayn jiray asalaamu calaykum ahla diyaari min almuslimiina walmuuminiina wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha lana walakum alcaafi ila akhiri adkaar ducaa waa loo soo ducaynayaa saddexdaa arrimood haddii arrinku uu kaa yahay waxaad qubuuraha usoo boqonaysaa inaad nebiga waxa weeye amarkiisii qaadanayso kow inaad kusoo xasuusanayso waxa weeye geerida iyo waxa weeye inaad usoo ducayso waxay noqonaysaa ziyaaradaasi ziyaaratun mustaxaba ajarna waad ka helaysa ajarna waad ka helaysa laakiin saddexdaa arrin mid ka mid a haddii la waayo ziyaaradaasi ziyaara hayru mashruuca bay noqonaysaa ziyaaraan mashruuc ahayn imaa ziyaaratun bidciya wa imaa ziyaaratun shirkiya ayay ka dhaxaysaa oo haddii aad qabriga usoo booqonayso waxa weeye ka qabriga ku jira soo bari oo wax soo weydiiso inaad usoo ducaysaba iska daaye isagaa wax soo weydiiso haddaad qabrigii usoo boqonayso maxay noqonaysaa ziyaaratun shirkiya ayay noqonaysaa waa ziyaara shirkiya weeye qubuuraha iyaga waxba lama weydiisto iyagaa ilaahay loo baryaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeyaan khayr siiyo iyagaa ilaahay loo barya iyaga ilahay lama wey iyaga waxba lama weydiisto dumarku iyagu inay soo booqdaan qubuuraha culimada qaar waxay yidhahdeen waa karaahiyo qaarna waxay dhahan waa xaaraan maba banaanaba waayo nebigu sala allahu alay wasalam waa diiday culmo qaar bayna waa karaahiyo oo xadiis umu caiya way daliishadeen umu caiya waxay tihi nuhiina can ziyaarati اlqubuuri walam yuczam calayna waxaan laga nahieyey bay tihi umu caiya qubuura inaan soo ziyaarano lakin laguma adkaynin laguma adkaynin culimo kalena waxay leeyihiin me waa xaaraan oo adiladan nacdasha iyo meelaha kusoo aroortay bay daliishanayaan sheikh iسlاm iبnu taymiyana baa ka mida raxmat ullaahi calayhi iyo culmo kaloo muxaqiqiina waxay leeyihiin dumarku inay soo booqdaan qubuuraha iyadu waa xaaraan walam yuczam calaynana tilmaami mayso inaan waxa weeye laga nahiyeyn haddiiba nuhiina ay tiri waana laga nahiyey baa ku filan nahyi keliya baa ku filanta xaraymkii laakiin in tawkiidaad lagu sii dardaro nahyigii walam yuczam calayna in tawkiid lagu sii dardaro nahyigii waxba waxa weeye looma baahna bay culimmadu yidhaahdeen oo xadiiska mucdiya kaga jawaabay marka inay xaaraan tahay ayayuu rajaxaya sheikhulislaam ibnu taymiya iyo culimo kaloo waxa weeye ku tagtay sidaa waayo dumarkii waxay idhahdeen waa qalbi jilicsan yihiin markii qubuurihii soo boqdaan umuuro kaloo maxduuraada ayaa meeshii iman kara inay baroortaan inay waxa weye timaa jexjeexaan inay maryaha jexjeexaan mafaasid kale inay meeshii timaado ayaa iman karta marka dumarku iyagu masaaisha laga qaadanayo baabka waxaa ka mid a alkhamisatu buu yihi dikru shidati اlgadbi min allah sheegista la sheegayo qadabka iyo cadhadu inay darnaansho badan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u cadhoonayo cidda ilaahay u cadhoonayeyna waa qolada qubuuraha ka dhiganaysa masaajidada ka dhiganaysa ayuu ilaahay u cadhoonay waliba cadhadiisu inay daran tahay wa fiihi ihbaatu sifati اlgadb waxaa ku sugan waxa weeye ifatu اlgadb ilahay loo sugayo ilahay u cadhoodaa sifadaa ilaahay baa iska leh ilaahay u cadhoodaa laakiin qaabka uu ilaahay u cadhoodo garan mayno sida bini aadamku u cadhoodaan ilahay uma cadhoodo laysa kamilihi shayun wahuwa samiic اlbasir laakiin cadhada waxa weeya nebigu uu sheegay ilaahay waynu u sugaynaa qaabkeedana ma naqaan asaadisatu wuxuu yidhi wahiya min ahamiha waata ugu muhiimsane waa sifatu macrifati cibaadati illati allatii hiya min akbari alawthaan waa sifada caabuditaanka la caabuday sanamka laata akbar alawthaan awthaanta kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay sanamkaas allaat walcuza markay dhaaranayaan mushrikiintii oo ka ohan jiray allaat walcuza wallaati walcuza so inagu manana wallaahi ilahay baan ku dhaartay iyo waxay odhan jireen wallaati walcuza laatiyo cuzaan ku dhaartay marka asnaamta ugu waaweyn ayuu ka mid yihi sifadii lagu caabuday maxay ahayd waa taa waa shiiku tuu sheegayo wahiya min ahamiha sifatu macrifati cibaadati illat allatii hiya min akbar alawthan asaabicatuna wuxuu yihi macrifatu anahu qabru rajulin saalix sifadii waxay tahay dee qabri rajul saalixa buu kasoo jeeday ninkii saalix ahaa qabrigiisii unbaa waxa weeye inta lagu quluwi lagu sameeyey lagu talax tegey la nuuradeeyo la hagaajiyo la dhisdhisay leyr lagu shiday unba markii dambe sanam noqday baabu maa jaa fi ximaayati mustafaa sala allahu calayhi wasalam jaaniba atawxiidi wa sadihi kulla ariiqin yuusilu ila shirk baabu maa jaa wuxuu baabu yahay wixii yimi fi ximaayati lmustafaa sala allahu calayhi wasalam ilaalinta uu nebigu ilaalinayo almustafaa nebigu ujeeda waa kii la doortay ilaalinta uu nebigu ilaalinayay sala allahu calayhi wasalam jaaniba tawxiid towxiidka dhinaciisa ilaalinta nebigu ilaalinayay sala allahu calayhi wasalam iyo wasadihi awditaanka waa awdayay nebigu sala allahu calayhi wasalam kulla dariiqin waddo kasta uu awdayay nebigu sala allahu calayhi wasalam waddadaasoo yuusilu ku gaadhsiinaysa ilaa shirki shirkiga waddo kasta oo shirki ku gaadhsiinaysa nebigu waa awday sala allahu calayhi wasalam towxiidkana nebigu aada buu ilaaliyey kaasuu baabuu yahay iyo wa qowli llaahi ay wa macnaa qowli illaahi iyo macnaha hadalkii ilaahay yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum laqad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi rasuulkaasoo min anfusikum ay min jinsikum nafihin iyo jinsigiina ka mid a rasuulkaasoo casiizun calayhi ay ku adag tahay oo ku dardaran tahay maa canidtum waxa idin dhibaya rasuulkaasoo xariisun calaykum waxa weeye idin dadaalaya oo akhriya adduunyada wax idin anfacaya idinku dadaalaya rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun u ah mid dhibiirsan raxiiman u naxariis badan nabigeena la sifeeyey sala allahu calayhi wasalam shan sifaa lagu sifeeyey shan sifo ayaa lagu sifeeyey waxaa ka mid a xariisun calaykum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim waxyaabaha ugu dadaalaya mu'miniinta waxaa ka mid a wax adduunya aakhiraba anfacaya waxa aakhiro anfacayana waxaa ka mid a tawxiidka in loo ilaaliyo waana ta uu sheikhu u baabaystay وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحيري لا تجعلوا بيوتكم قبورا قريهن هكي لنا قبريه هكي لنا قريهن ولا تجعلوا قبري عيدا قبري هكي لنا عيد ميلا يسقط مادان في مشارق الأرض ومغاربها انت يسقط مادان أو حوي عيد كدقتان وصلوا علي يقول لي أبو النبي صلى الله عليه وسلم faina salaatakum salligaa igu sallidaan tablugunii waa isoo gaadhayaa xayu kuntum meel kastoo aad joogtaan meel kastoo aad joogtaan hadday igu sallidaan sala allahu calayhi wasalam hadaad tidhahdaan salligaasi waa isoo gaadhaya waa la isoo gaadhsiinaya marka xaajo looma qabo in waxa weeye masaafada inta la socdo qabrigii nebiga la tago sala allahu calayhi wasalam adigoo halkaagaa jooga nebiga ku salli oo salaam salaamta iyo salliguu nebigu waa gaadhaya rwaه abu dad baa soo wariyey xadiiska bisnaadi bisnaadi xasani warwaatuhu iqaat sheikh اalbanina waa taxsiininaya xadiiska وan aliyin alina waxaa laga wariyey an ali bn اxusein ali bn xuseynna waxaa laga wariyey radi allahu canhu ali bn اxusein bn ali bn abi aalib radi allahu canhu zayn اlcaabidiin waa magaciisa waxa wuxuu caan ku ahaa zayn اlcaabidiin waa inanu cali awow yahay cali bn abi aalib baa awow ah inankiisii xuseen baa dhalay isagana cali baa la dhaha cali xusein cali weeye radia allahu canhu anahu ra'aa rajula nin buu arkay ninkaasoo yajiiu ilaa furjatin imanaya meel yaro daloosha oo kaanat cinda qabri nabiy sala allahu alayh wasalam qabriga nebiga agtiisa ahaatay furjay meel yaroo daloosha ayuu imanayay ninkaas fa yadkhulu fiiha meeshaasuu gelayey markaasuu fayadcuu ducaysanayey halkaasuu ku ducaysanaya fanahahu markaasuu ka reebay cali bni xasan baa ka reebay wa qaala wuxuu yidhi alaa uxadiukum miyaanan idinka warramaynin xadiian xadiid xadiidkaasoo samictuhu aan ka maqlay min abi aabbahay aan ka maqlay xusein can jaddii aabbahayna wuu awoogii kasii maqlay oo cali ah can rasuuli اlahi salى اllahu عalayه wasalam qaala wuxuu yihi nebigu laa ttakiduu qabrii ciidan qabrigayga haka yeelanina ciid walaa buyuutakum qubuura guryihiinana haka yeelanina qubuur wasaluu calaya igu saliya faina tasliimakum waxa weeye salaanta ay salaantaan layablugunii waa isoo gaadhaya ayna kuntu meel kastaa joogda rawahu fi lmukhtaara halkana wuxuu sheeku kaga hadlayaa baabkana nebigu sala allahu calayh wasalam siduu u ilaalin jiray tawxiidka iyo waddo kastoo shirkiga loo marayo inuu nebigu difaacay xagga axaadiista laa tajcaluu buyuutakum qubuuran buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam guryihiina qabriya ha ka dhiganina maxaa looga jeedaa laba tafsiir baa la saaray tafsiir waa in la yidhahdo guryihiina qubuur ha ka dhigina bimacnaa laa taqburuu fiiha mawtaakum kuwiina dhintaa guryihiina ha ku aasina kaasi waa tafsiir culimada qaar ay ku fasireen oo guryaha in lagu aaso dadka ma banaana bannaan ma aha waayo gurigii waa la kala dhexlayaayo haddii qof lagu aasay micid baa dhexlu qaadanaysa ma banaana haddii la yhahdo maxaa lagaga jawaabayaa nebigu guri buu ku aasan yahay nebiguwa gurigiisii buu ku aasan yahay hadii la yidhah maxaa lagaga jawaabaya waxaa la odhanayaa isaga waa mustahnan waa laga soo reebay waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam nebi kastaaba halku ku dhinto ay naftu kaga baxdo ayaa lagu aasaa xadiis nebiga ka sugan culmo qaran ay taxsiiniyeen idan nebigu naftu waxay kaga baxday gurigii caaisha halkii naftu kaga baxday baa lagu aasay marka waa laga soo reebayaa nebiyada waa midda kale dee guryaha nebiyada lama dhaxlo naxnu macaashir alambiyaa laa nuuraf buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam nebiyada wixii ka soo hadhay qofna in gurigiisa lagu aasa ma banaano oo nebigu wuxuu leey laa haku ha ku aasina kaasi waa tafsiir xadiiska lagu fasiray tafsiirka laakiin waxaa ka wacan tafsiirka kale oo ibnu taymiya iyo keyrkiiba ay sheegeen waa in la yidhahdo laa tajcaluu buyuutakum qubuuran waxaa loo jeedaa guryihiina ha ka dhigina sida qubuuraha oo kale bimacnaa qubuuraha dee laguma cibaadaysto salaadna lalama aado ducana lalama aado sidaasoo kale guryihiina ha ka dhigina mid aan lagu cibaadaysanaynin oo bilaa salaada oo bilaa qur-aan akhrisa oo bilaa duca ah guri un la ysugu yimaado waxun lagu cuno deetana laga kala yaaco oo haddana laska kala haddii aan gurigii lagu cibaadaysanaynin oo qur-aan baa laga akhriyaynin oo aan lagu tukanaynin macnuhu wuxuu noqonayaa gurigaasi waa qabri gurigaasi qabri buu noqonaya marka tafsiirkaasaa wacan in lagu fasiro waayo waxaa u daliilaa oo loo qaadan laga soo qaadanayaa xadiiska saxiixeynka nebigu wuxu uhi ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum salaadiinna wax ka mida waxa ka dhigtaan midaa guryihiina ku tukanaysaan walaa tattakhiduuha qubuuran guryihii ha ka dhigina qubuur ha ka dhigina ha salaadaha sunnaha ah salaadaha sunnaha ah waxay ku fadli badan yihiin guryaha in lagu tukado si alcilmigu sheegeen allahuma salaada taraawiixda iyada waa mustathnan oo salaada taraawiixdu iyadu waxay ku fadli badan tahay dee jamaacadii in lala tukado iyadu waa shicaar gaara laakiin salaadaha kale sunnaha ahi waxay ku fadli badan yihiin guriga in lagu tukado xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiis kalaa soo aroray isaguna muslim muslim saxiixa kusoo wariyey uu nebigu yidhi laa tajcaluu buyuutakum maqaabira guryihiina ha ka dhigina maqaabir ha ka dhigina qubuuro fa ina shayطaana shayطaanku yafiru wuxuu ka cararaa min albeyti guriga aladii yasmacu suurata albaqara tuqra'u fiih akhrajahu muslimun fii saxiixihi wuxuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam guryihiina qubuuraha quburo qubuura ha ka dhigina sida qubuuraha o kale ha ka dhigina shaydaanku wuxuu ka cararaa guriga uu ka maqlayo iyadoo suuratulbaqar lagu akrinayo uu ka cararaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii guriga lagu akriyo suuratulbaqara shaydaanku inuu ka cararaya aan usoo dhawaanayn suuratulbaqara marka labada xadiis markaynu eegno laa tajcaluu buyuutakum qubuuran waxaynu qaadanaynaa tafsiirka odhanaya waxaa looga jeedaa guryihiina qubuurha ka dhigina bimacnaa cibaadaha ka madhnaysiinina guriga ha noqdo guri lagu cibaadaysto walaa tajcaluu qabri ciidan qabrigan ciid ha ka dhiginina oo meel ay isugu timaadaan ha ka dhigina igu saliya buu nebigu yihi salaadiina way soo gaadhaysa xadiiska cali ibnu xuseynna waa saasi leeg nin buu arkay ula soo qasdinaya ducada qabriga nebiga sala allahu caleyh wasalam oo intuu qabriga nebiga yimaado meel yaro daloosho qabriga waxa weeye fursho yaroo ka daloosho intuu galo halkaa ku ducaysanaya buu arkay deetana wuu u diiday wuxuu yidhi nebigu arrinka waa diiday wuxuunu yidhi idinkoo meel kasta aad joogtaan igu salliya salaadiina way soo gaadhaysa marka ma bannaana waxa weeye qabriga nebiga in loo rixlaysto oo la nebiga qabrigiisaan soo ziyaaranaya oo halkaa kusoo ducaysanaya wax bannaan maaha adigoo halkaa joogaad nebiga u ducayn kartaa sala allahu caleyh wasalam adigoo halkaa joogaad nebiga ku sallinaysaa sala allahu alayh wasalam oo salaamaysa qubuuraha saddex arrin buu nebigu sheegay in loo safri karo cibaado daraaddeed laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaati masaajid saddexda masaajida fadliga leh ayuun baa loo safri karaa adigoo halkaa jooga intaad shandadahaaga xidhato waxaad odhan kartaa waxaan u safrayaa masaajidkii nebiga ama masaajidka waxaway maka ama masjid alaqsa saddexdaa masaajid unbaa safar loo xidhxidhan karaa cibaado ah saddexdaa masaajid wixii ka soo hadhay safar looma xidhxidhan karo ayuu nebigu waa reebay idan qabriga nebiga in safar loo xidhxidhaa ma bannaana waa xaaraan nahyigii bay soo gudagelaysa culimu waxay idhahdeen qofku markuu doonayo qabrigii nebiga inuu soo ziyaarto wuxuu samaynayaa wuxuu u safrayaa masaajidka nebiga ee madiina ayuu safarka u xidhiidhanayaa qasdigiisu saasuu noqonayaa markuu masaajidka nebiga tagee soo booqdo ayuunba hadhow toolanaa qabriga soo ziyaaranaya ee qasdigiisu yuu noqonin marka u horeeyaba inuu qabriga nebiga soo ziyaarto taasi xaaraan bay noqonaysaa masaaisha waxaa ka mid ah dikru xirshihi calayna wara'fatihi waraxmatihi sheegista la sheegayo nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu aada inoogu dadaalayay inuu noo inuu naxariisanayay inuu noo dhibirsanaa waxaa ka mid masalada afaraad nahyuhu sala allahu calayhi wasalam diiditaanku nebigu diidayey can ziyaarati qabrihi qabrigiisa in loosoo ziyaarto calaa wajhin makhsuus si gaara macana ziyaaratahu min afdal acmaal iyadoo loola qabo de waxa weye ziyaarada lasoo ziyaaranaya inay afdal acmaal ka mid tahay haddana nebiga sala allahu alay wasalam isagoo awdaya baabkaas waxa weeye in waxa weeye wasiilow shirku u noqdo wuxuu yidhi igu salliya salliga ay salaataan meel kasta aad joogtaan wuu soo gaadhaya wuxuu yidhi baabu wuxuu baabu yahay sheekhu maa jaa wuxuu ku yimi ana bacda hadihi اlummati ummaddan qeyb ka midi yacbudu alawhaana inay caabudi doonaan asnaamta ummaddan qaa wax ka midi inay asnaamta caabudi doonaan ayuu baabu yahay iyo wa qowli llaahi tacaala hadalku alla yidhi alam tara ma og tahay nebi allow ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban nasiib yo dheef oo min alkitaabi kitaabka ka mida yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti jibtigay rumaynayaan jibtiga wuxuu ku fasiray cumar bn khadaab asixr wadaaquuti daaquudkay rumaynayaan daaquudkana wuxuu ku fasiray cumar bn khadaab shaytaan wayaquuluuna waxay odhanayaan liladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxay ku odhanayaan haaulaa'i kuwaasi oo gaalada ahi ahdaa waxay ka hanuun badan yihiin min aladiina aamanuu kuwii rumeeyey sabiilan xagga wado iyo wa qowlihi tacaala qul waxaad tidhahdaa hal unabi'ukum waydinka waramaa bisharin min dalika arrinkan wax ka shar badan mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allahi ilahay agtiisa waxa ka shar badan man lacanahu allah kii ilahayna cadalay waqadib calayhi ilaahay uu cadhooday wajacala minhum alqiradata waalkhanaaziir oo uu ka yeelay waxa weeye daanyeero iyo doofaaro wacaabada daaquuta daaquutkana caabuday ulaa'ika kuwaasi sharun iyagaa shar badan makaanan xagga waxa weeye makaanka wa adallu iyagaana baadi badan can sawaa'i sabiila waddadii waxa weeye toosnayd iyagaa ka baadi badan oo ka lumitaan badan iyo wa qowlihi tacaala qaala aladiina halabuu calaa amrihim qaala aladiina waxay yidhahdeen kuwii halabuu ku gacan sarreeyey calaa amrihim arrinkooda waxay yidhahdeen lanattakhidanna ka yeelane oo ka yeelane calayhim korkooda masaajida masaajid ka yeelane aayaadka saddexdaa uu soo arooriyey wuxuu u soo arooriyey ummaddan wax ka midii inay caabudi doonaan awhaanta iyo asnaamta alwathan waa kullu maa yucbadu min duuni illah sawaan kaana sanaman aw qabran aw xajaran aw ayrihima aw hayrihim wax kastoo ilaahay sokadii la caabudaa wathan buu noqonayaa sida ibnu jarir aabari markuu tafaasiirta culimmada eegay uu isugu soo ururiyey o ku rajaxay wax kastoo ilaahay sokadii la caabudaa wuxuu noqonayaa wathan aayadda hore biljibti waaaquut yuminuuna biljibti waaaquut ilahay keyrkii in la caabuday ayuu halkaas ugu soo qaatay aayadda dambena wacabada daaquuta daaquudka caabuday marka ummaddan wax ka midii inay daaquudka caabudayaan ilahay keyrkii inay caabudayaan buu usoo qaatay labada aayadood aayadda saddexaad asxaabu kahf dhallinyaradii godka gashay arrinkoodii markii dambe waa tii lagu murmay waxa weeyaan masaajid baan ka dulhisaynaayo maya ka dul dhisi mayno arrinkan waa mucjizo idan haddaba masaajid aan ka dul dhisno qaarna waxay dhaha war maya ka daaye qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidanna calayhi masjidan kuwii ku xoog waxa weeye ku gacan sarreeyey ayaa waxay dhahdeen masaajid baan ka dul dhisanaynaa saasaa masaajid lagaga dul dhista qolyaha suufiyada way daliishadaan aayaddan marka la yidhahdo qubuuraha masaajida ha ka dhiganina aayaddan bay soo qaata waxay yidhahdeen ilahay sababtu yidhi maa qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidanna calayhi masjid waxaa lagaga jawaabay biikhtisaar horta waa midda koobaadee culamada qaar waxay yidhahdeen nimankani gaalay ahaayeen haddii lagu socdo inay gaalo ahaayeenna dee gaalo warkooda yaa deliishanaya gaalo warkooda deliishan mayno haddii lagu socdo inay muslimiin ahaayeen waa sida culamada qaar ay sheegeene waxay kala dhex taallaa ma muslimiin dee faasiqiine bay ahaayeen oo sida kuwa iminka joogay qubraha masaajidada ka dhissanayaabada ay sharcigii nebiga u khilaafayaan iyaguba sharcigii nebigooda khilaafayey mise muslimiinta hoose bay ahaayeen waxaa dhici karta inay muslimiin waxa weeye mukhaalifiin ay ahaayeen oo sharcigii nebigooda khilaafayey haddii laga soo qaado inay sharci nebi ku dhaqmeeyeen oo ay muslimiin quman ahaayeenna waa sharci sharcigeena ka horreeyey sharcu man qablanaana daliil inaga inooma ah in jaa bisharcina maa yukhaalifuhu haddii sharcigeenna uu yimaado wax khilaafsani sharciyadii inaga horreeyey dee ma deliishan karayno marka aayaddaasi sidaasan daliil u ahayn وعن أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد وحق سوري إله الله كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله قال ينري لتتبعن وراعسا أو وراعسا أو وراعسا والله ما كنت أرته سنن من ودد كوي سنن يسنن ويكل دويه سنن ومفرد ووضع سنن وشمعي سنن من ودد كيبا راعسا كان قبلكم ذيك إنكه الرئيي xadwa alqudati bilqudati sida leebka labada ba labada baale baalasha yaryaree hareeraha kaga yaallaa ay isu siman yihiin oo waxa weeyaay aad la isugu beegayo xadwa alqudati bilquda xataa low dakaluu hadday galaan juxra dabbin masaacagalay godkeeda hadday galaan la dakhaltumuuhu waa gelaysa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow اليهود والنصارى اليهود والنصارى أي أتعني اليهود والنصارى ما واحد وجه ده يهود يا كريستان هدي لا نصبيه هذا شو قدر يسافعل أتعني هدي لا رفعيه اليهود والنصارى أنا وهذا شو قدر يسام مبتدئ أي أهم اليهود والنصارى ما يهود يا كريستان ما كواس شيء قال وحنا فمن هذا كوي واستفهام إنكارية أخرجاه البخاري ومسلم الصصاري ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحوري إن الله ألا زوالي الأرض وحيسو روريي وحيسو دوبي إلهي وحيسو دوبي أرضي ودن فرأيت مشارقها ومغاربها مركز وحن أركي قرح كصباحا يقرح دعب ونرك أرضي بيت لسو روريي جيب إذا لسو دوبي ayaa nabiga sidaa loo horkeenay sala allahu calayhi wasalam marka mariyuu ku arkay nebigu mise laylatlisraa walmicraaj baa nebiga la tusay fiihi qowlaan adigu arladii oo dhan ba nebiga in la tusay ayuu nebigu sheegaya sala allahu calayhi wasalam fa ra'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha waxaan arkay wa ina ummatii ummaddayda sayabluqu mulkuhaa inuu gaadhayo mulkigeedu maa zuwiya lii minhaa wixii laysoo duldubay oo dhan intii laysoo duudubay oo dhan mashaariq iyo maqaaribba ummadayda mulkigeedu inuu gaadhi doono bimacnaa islaamnimadu inay gaadhi doonto ayaan arkay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam marka waxaa laisku hayaa ma mashriq iyo maqriba qura islaamnimadu gaadhaysa sida xadiiska ku qoran mashaariq ahaa oo maqaarib ahaa mise waa tusaale uune arlada oo dhan baa mulkigu gaadhaya sida raajixa waxa weeye waa tamhiil uune inuu islaamnimadu gaadhayso arlada oo dhan inay gaadhayso waxaana u daliila xadiis sheikhu lalbani taxdiiru saajidka uu ku saxiixinayo inuu nebigu yidhi islaamnimadu waxay gaadhi doontaa maa balaga alleyl wannahaar inta habeenkiiyo maalintuba gaadho islaamku waa gaadhaya habeenkiiyo maalintuna de adduunka o dhan buu gaadhaa marka waa bushaaro arrinkaasi weli ma dhicin oo wax dhici doona insha allahu tacaala islaamnimadu inay gaadhi doonto waxa weeye arlada oo dhan ayaa meesha ku jirta wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay waslm wauctiitu lkanzayni waxaa laysiiyey labada khasnadood alaxmara waalabyada kacas iyo kacad labada kanzi waxaa loo kala jeeda alaxmar waa kanzigii kisra kisra kanzigoodii weeye waa mulku faris waa boqortooyadii faris abyadkana waxaa looga jeedaa waa kay qaysar kinzu qaysar kanzu qaysar baa looga jeedaa waana boqortooyadii ama waa mulku ruom labadaaba wuxuu nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam waa laysiiyey labadaa kanzi wainii saaltu rabbi wainii sa'altu rabbi rabbigay waxaan weydiistay liummatii ummaddayda u weydiiyey anlaa yuhlikahaa inaanu ku halaagin bisanatin caamatin abaar caam ah oo ummadda oo dhan camimaysa waanlaa yusallit calayha ducadaa waa laga aqbalay nebiga sala allahu calayhi wasalam inaanu ilaahay ummaddiisa oo dhan abaar caama ku sallidin adduun adduunka oo dhanba in abaar caama lagu wada sallido de ma dhacayso laakiin waxa weeye abaaruhu inay marba meel ka dhacdaa marba meel ka dhacaan taas way dhacday laakiin waxa weeye abaar caama inay waxa weeye ku wada sallido ilaahay taasi ma dhacayso nebigu ilahay buu ka baryey ilahayna waa ka aqbalay waxaan kaloo ilaahay weydiistay buu yidhi waanlaa yusallitu calayhim caduwan inaanu ilaahay ku sallidin ummaddayda cadow cadowgaasoo min siwa anfusihim nafahooda aan ahayn oo fayastabiixa markaa u bannaysto baydatahum ukuntooda u bannaysto bimacnaa dhulkooda weyn u bannaysto ducadaana ilaahay uu ka aqbalay nebigiisa cadow inuu ilaahay ku sallido ummadda muslimiinta cadowgaasoo muslimiintii oo dhan wada ka wada qaalib noqonaya dee ma dhacayso taasna ma dhacayso oo ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa waa taana waa ka aqbalay laakiin shardi bay ku xidhan tahay shardigaas waa arki doonaa insha allahu tacala waina rabbii rabbigay qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow inii inii inii aniga idaa qadaytu qada'an haddaan xukmiyo arrin haddaan jaangooyo arrin qadaa'iya fa inahu laa yuraddu qadaagayga lama celiyo wainii acdaytuka anigu waan ku siiyey ducada wixii laga aqbalay baa loo sheegayaa wainii acdaytuka anigu waan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey anlaa uhlikahum inaanan ku halaagin bisanatin caamatin waxa wey abaar caama taa waa laga aqbalay wa anlaa usalliqa calayhim caduwan min siwa anfusihim waxaan kaloo ka aqbalay inaanan ummadaada ku sallidin cadow nafahooda ka baxsan oo fayastabiixa baydatahum waxa weeye ukuntooda waxa weeye bannaysta oo ummaddii oo dhanba wada qabsada walow ijtamaca calayhim haba ku kulmaan man biiqdaarihaa cidda waxa weeye jihooyinkeeda joogo oo dhan arlada jihooyinkeeda cidda joogto oo dhani haba isu soo kulmaane shardigii waa kan xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacdan wayasbii bacduhum bacda ummadaada ku sallidi maayo cadow iyaga ka baxsan oo waxa weeye ka wada gacan sarreeya ila maayo iyagu ay waxa weeye ishalaagaan oo is addoonsadaan xataa yakuuna ilamaa uu ahaado bacduhum ummadaada barhkoodba yuhliku bacdan qaar barh barh barh barh kala halaagaya wayasbii qafaalanaya bacduhum barhkoodba bacdan barh kale arrinkaasi hadduu dhaco oo ummadaadii iyagu ay waxa weeye islaayaan iyagu ay isqafaashaan marka way dhici kartaa in cadow lagu sallido iyaga ka baxsan oo dhammaantoodba ka wada gacan sarreeya warawaahu aan ku gabagabayno xadiiska insha allahu warawaahu burqaaniyu fii saxiixihi burqaani baa kusoo wariyey saxiixiisa wazaada wuxuuna ziyaadiyey wainamaa akhaafu calaa ummatii ummaddayda waxaan uga baqayaa ala'imata almudiliina hogaamiyayaasha wax luminaya waidaa waqaca calayhim sayfu ummadda hadday ku dul dhacdo sayftu maxaa looga jeedaa bimacnaa haddii ummaddu ay islayso oo dagaal hadduu ka dhex bilaabmo ummadda nebi maxamed lam yurfac seeftaa lagama kor qaadayo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maanta qiyama laga gaadhayo seeftii bilaabantay dawata wali socoto muslimiintii meel kastay joogaanba iyagii unbaa iscunaya walaa taquumu saacatu saacadda qiyaamana kici mayso xataa yalxaqa ilama ayaay haleelaan xayun qabiilo oo min ummatii ummaddayda ka midi bilmushrikiina gaalada ay haleelaan qabaa'il muslimiinta ka midii ilaa ay gaalada ku biiraan saacadda qiyaamo dhici mayso wa xataa tacbuda fi'aamun iyo ilaa ma ayay ka caabudo kooxo min ummatii ummaddayda ka midi alawthaana asnaamta ay ka caabudaan ilaa arrinkaasi dhaco saacadda qiyaamo kici mayso wainahu sayakuunu fii ummatii ummaddayda waxaa ku sugnaan doona kadaabuuna halaahuuna soddon beenle soddon beenawaas ayaa ummaddayda kasoo dhex bixi doona ku sugnaan doona kulluhum yazcamu mid kastaaba wuxuu sheeganayaa annahu nabiyu in nebiya beentu waa taa soddon beenawaas ayaa ummadda kasoo dhex bixi doona oo mid walba sheeganaya inuu nebi yahay waxaa haddaba sugnaatay inay soddon ka bateenba ciidda inay ka bateen inta nebiya sheegatay waktigii waxa weeye nebiga laga soo bilaabo ilaa yowmina haada marba mid unbaa soo baxaya ama islaam baa soo baxaysa odhanaysa anu nebi baan ah xataa islaamaa soo baxay marka maxaa lagaga jawaabayaa soddonka waxay culimmadu idhaahdeen bimacnaa soddonkani waa inta show ka yeelanaysa ee atbaac fara badan yeelanaysa inta atbaac fara badan yeelanaysa ee waxa weeye dad fara badan raacayaan ayaa soddonkan ah laakiin in fara badan oo iska hadashay oon cidba dhegaysanin ayaaba dhici karta dee kulluhum yazcamu anahu nabiyun wa ana khaatamu nabiyiina anugu waxaan ahay kii lagu khatime lagu dhammaystiray nebiyada laa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaa ma jiro walaa tasaalu ka zuuli mayso daa'ifatun koox oo min ummatii ummaddayda ka midi cala alxaqi mansuura inay tahay mid xaqa loogu gargaarayo laa yaduruhum waxba yeeli maayo man khadalahum cidda waxway garabkooda ka baxdaa ee u gargaari weyda wa fii riwaayatin walaa man khaalafahum iyo ciddii khilaaftay toona waxba yeeli maayo xataa yaatiya amru llahi tabaaraka wa tacala ilaa arrinka ilahay ka imanayo subxaanahu wa tacala qaybta dambe xadiiska waa mutawaatir walaa man khaalafahumna riwaayadka qaar baa ku daray sidaas daraaddeed man khadalahum walaa man khaalafahum way kala duwan yihiin kuwa waxa weeye uu nebigu yidhi man khadalahum waa cid xaqii garanaysa laakiin aan u nusraynaynin walaa man khaalafahumna waa cid khilaafsanba xaqii sidaas daraaddeed shekhulislaam ibnu taymiya xadiiska wuxuu ka qaatay wuxuu yidhi muslimiinta saddex qeyb baa loo qaybinaya saddex daa'ifo daa'ifatun muxiqa mansuura iyo daa'ifatun mukhadila iyo daa'ifatun mukhaalifa daa'ifo muxiqa ah xaqay ku taagan loogu nusraynayo iyo daa'ifa mukhadila xaqii bay garanaysaa laakiin uma nusraynayso iyo daa'ifatun mukhaalifa daa'ifo xaqiiba hareer marsan oo khilaafsan saddexdaa qaybood baa xadiiska u qaybiyey dawaa'ifta ama muslimiinta uu qaybiyey xadiiskana bushaara ku jirta nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu bushaaraynayo islaamnimadu inay caam noqon doonto meel walba gaari doonto waxa weeye almustaqbalu lilislaam waalmuslimiin bushaaro marka lasoo ururiyo intaa kusoo ururaysa ayaa xadiiska ku sugan hada billahi towfiiq sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin jihooyinkeeda